You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
marka horeete muxubo iyo leyla kusoo dhawaada barnaamijka s b s laanta afka soomaaliga ee idaacadda s b s waa ku dhownahay mahadsanid madar waa mahadsanta walaalaan ku dhownahay
haddaynu bilaabano barnaamijka aan soo qaadayno waa dhanka iscadaynta dumarka ama cadaynta maqaarka ee dumarka ama dubka wax kastoo lagu yeedhaba iscadaynta kusoo koob haddaan ku bilaabo muxubo muxubo dumarku ma iscaddeeyaan si kooban ha waa iscadeeyaan in badan
sidoo kale leyla dumarku ra'yigaaga ma iscadeeyaan ama dumar iscadeeya haddaan dhahnaa kulliya inaan dhihinbe ma jiraan dumar iscadeeya ha dumarka siday u badan yihiin way iscadeeyaan qaar ka midana kole way ku kalsoon yihiin jirhkooda okay haddaan kugu soo noqdo muxubo iscadaynta markaan leenahay maxaa sidey sidey isu cadeeyaan dumarku masalan iisoo koob daqiiqo kale barkeed maxay tahay iscadaynta iscadaynta horta dumarku weligood waxay jecel yihiin quruxda marka dumarku quruxday ka helaan marka iscadaynta dumarku iscadaynaya dee dad aada isku cadeeya way jiraan laakiin inta badan soomaalida gabdheheedu ay isku cadeeyaan waa cadiin qurux badan oo quruxa ku jirto oo dee ay bulshada iyo dee odayaashooda iyo tii calafdoonana calafkeeda ay soo cadaynayso maarag marka aada iyo aad waa
waan gartay leyla iscadayntu markaan leenahay adigu maxaad ku maxaad ku sheegi lahayd inay tahay hadday qaybo kale leedahay iscadayn markii la dhaho waa qof jirkiisa bedelaya matalan qof madow kalar madow haddaan ilaahay ii sameeyey oon lahaa oon bedelay run ahaantii gabdhaha soomaalida waxay haystaan kalarka ugu quruxda badan adduunka ilaahay siiyey laakiin run ahaantii aniga intaan arkay ama bulshada badi haweenka oo kale way iscadeeyaan qaar waxay isu cadeeyaan si ay bilicdooda u muujiyaan oo bayaankooda ay ugu bandhigaan midabkooda qaarna waxa iyagoo reer leh oo markaa iyada calafkoodiiba ay hantiyeen oo ay haystaan reerahoodii ayay iscadeeyaan laakiin run ahaantii ma garan karo waxa ku kalifaa inay jirkooda bedelaan haddaan dib ugu noqono muxuba adoo si gaara u fiirinaya dadka iscadeeya ama aan dhahno dumarka iscadeeya maxyaabaha isu cadeeyaan maxaad kow iyo laba iyo ka dhihi kartaa haddaad ku noqoto si koobanna anu waxaan isleeyahay qofkaasi kalsooni dara miyaa ku jirta oo dee wunan sidaas uu rabe u abuuray miyuu bedelayaa oosan ku kalsoonayn abuuristiisa oo isleeyahay xoogaa iska yara bedel miyaa sababto anigu taas waxay u baahan tahay qof iscadeeyey inaan la weydiiyo la yidhaahdo maxaad isku cadayso oo dadkan uga baxday okay wa wa waan gartay waan gartay leyla adiga haddaan fiirino ra'yigaaga usoo noqo bulshada dhexdeeda gabadh masalan kasoo qaada da'yar oo calafkeedii raadinaysa oo kuwa iscadeeya iyo kuwa aan iscadeynin sidey kale yihiin xagga meeqaanka bulshada soo dhoweyntoo kaleete ama hadday noqoto dhallinyaradii ragga ma wax ziyaaday keenaysaa
walaal horta mawaagii hore iyo hadda waxay noqotay horta qofkii caddaa iyo qofkii madoobaaba uu isticmaalayaa dawadii kii midab fiican oo qurux badan oo cad u dhashayna madabkiisii wuxuu rabaa maadaama qofkii madoobaa iscadeeyey inuu kasii hormaro kii madoobaana dee wuxuu la dagaalamayaa naagtan cadi waa kaa horeysaaye marso adiguna oo balla siman midda waxaas ku kaliftay waxaan isleeyahay ani ahaan ra'yigayga ragga soomaaliyeed run ahaantii gabar madow markay arkaan iyo gabar cad waxay u hanqaltaagaan gabdhaha cadcad sida runta ah ishuna dee kolley waa waxay soo jiidato ayaa noqonaysa maxaa heday qalbigana deeqaysa marka waxaan leeyahay waxaa ku kalifay ragga soomaaliyeed oo raadiya gabar kalar cad oo kalarkeedu uusan madoobeyn gabadhii madoobeyd marka waxay iska dhaadhicinaysaa gabadhaas cad inay mar walba kaga horeyso xagga guurka ayadana ay kalarta laakiin qof walba waa siduu iska dhaadhiciyo wax kasta iyo quruxduna run ahaantii ma aha bilic aad muujitay ee waa qofka shaksiyadiisaan kolley ahaan ani aaminsanahay gartay waan maqlnay maqalnay ra'yigaaga leyla muxuba gabdhihii soomaaliyeed markay iscadaynayaan raggii bay rabaan inay soo jiitaan adigu maxaad ka leedahay arrintaasi maku ma keenaysaa qofku markuu iscadeeyo inuu wixii uu rabay uu gaaro
aniga ma aaminsanin inuu qofku wuxu uu rabay uu caddayn uu karaan ismariyey inuu ku gaari karo ma aaminsanin qofka wuxuu rabay shaksiyadiisa iyo maaragta iyo calaf ilaahay qofka u qoro boo horta ku gaaraya ilahay baa horta marka hore calafka qofka u qoray meeshuu mari lahaa laakiin haddana kartida qofku leeyahay buu horta ku gaari karaa wixii uu rabay oo higsanayay balse caddayntan oo hadda in waqtiyadan dambe ay soomaalideena ila dadkan hadda aan ka hadlayna waa bulshadeena soomaaliyeed gabdhiyo wiilalba ha noqotee waxaan aaminsanahay inay wax iskaga dayasho ah ay tahay oo aan cadaantaas aan isleenahay dad ba isku wada ega iska cadaada baan horta anigu isleeyahay wax maaragtaa si cadaantaani meel qofka ma gaarsiinayso waa runoo waa nin oo soomaalideenu waa maamaha waa iska jirtay ay dhahaan hablaha casna caashakaa jecel wixii cusub wixii cusubna caalamkaa jecel marka cadiinta calaashaan caashaqaa jecel markay leeyihiin calaashaan jacaylkaa kaga hormarayo dee nin walba waa jecanaya ishuu ku dhufanaya gabadha cadow taacad buu raadsanaya ha aan kugu daray adoo haystaa wiilal aan waraystay oo u jeediyey arrinta ku saabsan muxuu ahaa in raggu ay mas-uul ka yihiin dhanka ku saabsan gabdhuhu inay iscadeeyaan arrintaas way ka garaabeen dumarku dumar ahaan adigu ragga halkaasi eedma ku yeelanayaanoo gabdhaha ma ka mid noqonayaan sababaha iscadaynta ku riixaysa raggu
waa ka mid waa noqonayaan oo de waxa la isku cadaynaya waxaaba laysla raacay in badan bulshada waxa isla raacday inay nimanka tahayba waxaa la isku cadaynayaaba ay tahay maaragta qurux badnow oo dee kaad guursan lahayd iyo kan markaas qababa aada isku cadaysid bay horta sheekadu taaganta aada isku qurux badnaysiisid laakiin waxaa aniga ila la yaab ah oo aan mararka qaarkood isweydiiyaa ayeeyooyinkeenii iyo hooyooyinkeenii ismay cadayn jirin marka strong way ahaayeen oo micnaha kalsooni dara ma haynin waxaan aan soomaalida bulshaweynta aan rabaa inaan weydiiyo oo bal jawaabtaas haddii la helo wax soo jawaabo maxaa daciifka inuu ku dhacay waa maxay dadkeeninaba waaweynaaba isma cadayn jirin gabdhiyo wiilalna waa lahayn waa lays guursan jiren waa lays caashaqi jire maxay tahay nimankan iscadaynaya iyo gabdhaha iscadaynaya oo dambe garta waa su-aal da-weyn wayna u furan tahay dadka dhegaysanaya maxaan ku idhahdaa leyla adigu laftaadu haddaan su-aasha kugu soo laabo ra'yigaaga si kooban raggu siday mas-uuliyaguna uga noqdeen ama ay dembiga ugu yeelanayaan qayb dumarku inay iscadeeyaan
maxamed waxaa jirta maamaha soomaalida dhihi jireen caddaan qurux kama qatanaa ayay yidhahdeen soomaalida waxaa waaye qofka marka u ducad yahay sida saxda ah oo dee kulley bini-aadanka horta ilaahay abuuristiisa uu abuuray bini-aadanka qof walba sidii uu abuuray inuu ku qanacsanaado ayaa fiican fatabaaraka allahu axsan alkhaaliqiin ilaahay dadka khalqi fiican buu ka beeray uu ku abuuray haddii aad maxay ahayday bedeshana xataa diiniyan uma fiicno qofka inuu kalarkiisa bedelo fala yuqayiruna khalqa allah qofka kalarkiisa bedela yacni isagana dembi gooniyay leedahay wixii wuxuu dhimaya oo dhan culimadana mar badan way ka hadleen haddaan usoo noqdo su-aashaada ah maxaa la dhahaa raggu raggu ma ku leeyihiin gabdhaha inay iscadeeyaan yacni ha way ku lahaan karaan waayo laba gabdhood oo isla socdo mid cad iyo mid madow markay arkaan waxaa laga yaabaa gabadhaas madow inaan la arkin gabadhaa cad un ay indhaha u taagaan gabadhaas marka cuqdad waxaa gelaysa ah dee waxaa lagu fiirin waaya naagtani way kaa caddahay way dhici kartaa bini-aadankana shaksi ahaantiisu ma sinna qof walba ilaahay caqliga iyo garaadka iyo sibuu u siiyey marka waxaan anigu aada iyo aad aan aan aan maxay ahayday u malaynayaa say malahaygu yahay inay ku qasbayaan gabdhuhu inay raggu qayb ku leeyihiin inay ku leeyihiin gartay haddaan usoo noqono dhanka ku saabsan maadaama oo iscadayntii iyo dumarku inay iscadeeyaan raggu qayb ku leeyihiin dhibaatooyinka dhanka bulshada dumarku markay iscadeeyaan dhibaatooyinka yimaada dhan walba inagoo ka fiirinayna muxuba si kooban maxaad usoo taagneyd ama aad aragtay xagga dhibaatooyinka iscadayntu ay leedahay runtii in badan waan arkay oo dad badan oo iscadeeyey haddana maaragta ay dhibaato badan u geysay oo qaar isbitaalla u galeen ama hadhow qofkii wejiga ka halaabay dhibaato badan oo ay u geysatay xagga caafimaadka ah waan arkay waxaan maqlay xataa dad u dhintay baan xataa maqlay oo sanadkii hore lasoo dhaafay waxaan sheeka ku maqlay gabar wadankii soomaaliya inta bac lagu duubay waxa la hadda ani ma ogeyn bacdaas laakiin waa iga dambeysay weli ma arkin lakin waxa la bac baa inta qofka dhan lagu duubo ma aragtay oo bac loo tolo sidii surweel oo kale ah iyo funaanad baa lagu soo tolayaa baca ka bacdi bacdaasaa lagugu xidhayaa adigoo dhan bahashaa lagu marinaya hameenkaa ku seexanaysa wixii soo kacaysaa adigoo cad marka bacdiibaa naqaskii iyo dee xiidadii xirtoo ku dhejisay sidaasay waxaa la yidhi gabar ugu dhimatay marka waa wax haddii la isku badiyo oo aan laga taxadirin keeni kara dee inta wejigii iyo kistoo kaba tagtayba dhimasho keeni karaba maaragta khatar aada u waj u badan leh marka hal su-aal oo kale aan rabi lahaa layla su-aasha iyada ra'yigeeda dadka badanna waa ka maqlay keligeed ma ahan soomaali in badan waxay yidhaahdaan laba gabdhood haddii la arko mid cad iyo mid madow wiilashu waxay doortaan midda cad laakiin taa horta anigu waa ka ra'yi duwanahay oo waxaan is leeyahay qofka soo jiidashada waxa waaye qofka wejigiisa inay ku xiran tahaan aaminsanahay aysan midabkiisa ahayn oo ay tahay sida asagoo dadka ula dhiilgareeyo oo maaragta ula hadlo mideeda kale hal midoo kale aan nimanka gabdhaha soomaaliyeed saan qiyaasayo in badan aan maqlay amase de aniga gabar waa soo ahaa hadda hooyaan ahay gabdhuhu ma jecla ninka aadka u cad gabar kasta ra'yigeeda haddii la weydiiyo waxay odhanaysaa nin maariin ah bay odhanaysaa sababtuna maxay tahay
sababtu waxay tahay waxay aaminsan yihiin oo ayeyeenkeen iyo dadkeena xataa naga horreeyay gabdhu waxay aaminsan yihiin ninka cadi nimanka ninka maariinka ama ninka madoobaa nimanka ka geesisan ninka cadi geesi ma ahan bay dhahaan calaashaan oo maaragtay aada uma strong weyn ma ahan xagga maaragtay ragnimada iyo horumarinta iyo maaragtay marka dagaalyaha loo waxaynayo ninka cadi waxay dhahaan ninka madoobaa ka strongsan oo ka horumarsan ka ragnimo badan oo dhan walba yacni ha dhan walba marka ra'yiga gabdhaha haddii in badan la weydiiyo gabarsa waxay ohanaysaa dooranaysaa nin maariina nin cad cad ma oranayso yaa ninka nimanka u cad oran mayso marka gabdhaha waxaa leeyahay waxba ma ku jirta ma laga yaaba inay ku jirto in laga qaato oo ninka cad indhaha uu soo jiito oo markaas uu shabeellaageed waxa dumarku ay dhahaan intuu noqdo maaragtay uu halkaas ay khatar kaga timaado cabsidaas miyay jirtaa markii xaggaas kalena waa jirtaa bulshada qaar xagga way fiiriyaan oo maaragtaa quruxdaas way fiirinayaan ansiyo ansiyo marka arrintaas dumarka ma jirtaa inay ragga cad aynan ama ra'yigaaga ragga cascas maaragtay ama quruxsan ee cascadiinku uu ku jira midabkoodu inay cabsi ka muujiyaan ama dhaqankii hore uu ahaan jiroo kale mala qabtaa arrintaas oo ay sababtuna ahayd dadnimadiisa yar qof ninkaas waxaa weeye walaal qof cad iyo madow ma kuma xirno qof madow oo naaqusa way jirtaa qof cad oo isna naaqusa way jirtaa bini-aadanka siduu ilaah u sameeye weye laakiin sida runta ah bini-aadanku ho markii ay wada hadlaan ay isqiimeeyaan qof walba qofka uu guursanaya ama qof walba qofka uu u xilanayo hadalkay isku afkartaan dadkii horena dee way isxujeyn jireen ba sida sahlane hadda la isu guursado ma ahayn waxaan u malaynayaa ninka cad iyo ninka madow waxba inayna ku kala bedelnayn ilaa dee qofkii wax ka dhiman yahay iyo qofkii wax dheerba sidii uu ilaahay u sameeyey baan u aaminsanahay laakiin cadibaa wax keenaysa naaqus ah gartay gartay waan ka gudbaynaa taas dadkaan u daynaynaa ra'yigooda inay iyagu markaa miisaamaan dhaqankii hore aragtidii jiri jirtay oo laga yaabo inay arrimahaasna ay jireen haddaan dhanka kala fiirino ma laga yaabaa hataa muxuba raggu laftoodu kaftanka haddaan kugu soo celiyay in adaa yidhi ragga cad iyo ragga madow ragga madow dadkii hore ka jeclaan jireen ragga dhexdooda weli ma maqashay wax ku saabsan gabdhaha aadka u casaasaya ama aad qurqurux badan inayna jeclayn ama inay jecel yihiin oo wuxuun ku cilayaan ma dhici jirtay
maya raggu in badanba cadiinta waa jecel yihiin waxaa dhibaatada keentayba in la iscadeeyo waa ragga raggu raggu cadiinka waa jecel yihiin dhibaato kama keenin taa waka waka waka waa ka soconaynaa markaas taas wax haddaba maadaama oo aad isla qirnay inay dhib jirto caddayntii si kooban oo weliba ka kooban ma la heli karaa wax aan dhibaatadaas u geysanaynin oo gabadhii ay isku cas isku caddayso ama isku qurxiso haa walaal waa la heli karaa kolley qofka cabdi saa'id aha raadinaynin oo sida isqurxin oo kale uu raadinayo waxa guryaha yaalo oo kale wax kamid a la isticmaalaa dadkeenii horena waxay isticmaali jireen sida hooyooyinkeen oo kale sida huruudda qasilka waxyaalahaas labeenta caanaha lo-da waxaasoo kale ay ku dhaashan jireen laakiin hadda run ahaantii qofkii raba midab furan inuu iska lahaado oon dhibaatana u keenin waxyaalo badan oo ku bedeli karaa jirta waxaa jirta dad soo saara productyo sida iyagu sheegaan kolley natural ah oon wax chemical lahayn baa jira waxyaalo badan oo lagu bedeli kara ayaa jirta oo la marsan karo laakiin in la iscadeeyo oo chemical la aado waa dee xalka ugu dambeeya qofka uu isticmaalo waa nin walba iyo siduu isagu arku uu isticmaalo laakiin ani waxaan ku talinayaa in dib sidii hore dadkuba u noolaan jireen loo isticmaalo caadiga ahaa gartay talada ugu dambaysa waan soo noqonaynaa muxuba adigana sidoo kaleeta wax bedel dhibaatadan iscadayntu ay keentay dubkan iyo bani aadanka maqaarka ilaahay siiya uu iska xoqayo ama iska bixinayo wax lagaga bedelan karo quruxdii dumarkana siisa ma la helayaayo ma taalaa
ha runtii waxaan aaminsanahay waa la heli karaa oo qofku qurux dumarku aad bay horta quruxda u jecel yihiin marka quruxdii hore in loo laabto oo maarata sida hadda abaayaba sheegtay in qasalka iyo huruudda iyo caanaha marka la isku karkariyo aad bay maaragta waxay uga qayb qaataan qofka inay midabkii ilaahay u dhaliyey oo markuu yaraa oo kale wasaqdan badan maarata qofka wasaqda waxaa saaraa weynaanta qof markuu weynaado qoraxda iyo waxa isku isla qabsado maaragtay iyo dhastiga de hawada marka kisto waa natural waygaas waa loo isticmaali karaa oo waa laisku qurxin karaa marka qurux laga hadlayo lakiin caddayn markaan ka hadlayno caddayntu waa chemical baa laysku caddeeya wax ka sokeeya oo la heli karana ma umalaynaya inay jirto waan gartay gartay daqiiqa nuskeed leyla dadka maxaad u tabin lahayd dumarka ah ee iscadayntaas iyo hawsha ku mashquulsan ee dhibaatooyinkana laga yaabo inay kala kulmeen ama laga yaabo mustaqbalka inay kala kulmaan haddayna markaa haysanin wallaahi run ahaantii waxaan kula talinayaa qof kasta wax u dhaama ma laha inuu isticmaalo waxaan dhibaato u keensanaynin sharcigan wuxuu qabaa qofka waxaan dhib oo duri ku keenaynin inuu isticmaalo waa caadi oo isku qurxiyo wixii dhaqan inoo ahaa oo kale ah laakiin hadda sidii maadaama aysan jirin dadkii ku arkay dhibaato ku arkay dawadana inay de kolle iyaga ka waantoomaya kuwa aan arkinaya hadda isticmaalayana inay ku quustaataan dadkii ka uga horeeyey sida ay u gashay in la iska daayo oo waxyaalihii kale looga maarmi karaa ay isticmaalaan
waan gartay sidoo kale muxubo daqiiqa nuskeed maxaa aad kula talinaysaa dadka iyagu isticmaala ee dhibaatooyinka kala kulmay dawooyinka kemikaalka si kooban
runtii waxaan kula talinayaa bulshada soomaaliyeed inay gabdho iyo wiilalba hadda ila wiilasha kusoo darmada cadayntii inay maaragta iska daayaan oo waxaan jirkooda wax u dhimaynin ay isku qurxiyaan chemicalkan aad buu khatar badan u leeyahay oo ilaa heer dhimasho iyo qofkii dhaawacu korkiisa u geystaba leh marka inay ka waantoodaan oo iska daayaan mideeda kale quruxda waxaan aaminsanahay inay tahay qofka insideka ilaahay uu abuuray iyo sida ilaahay uu abuuray personalitygiisa ah aysan ahayn wejiga quruxdu wejiga ma ahan quruxdu waa qofka dabeecadda alla u dhaliyo iyo sida ilaahay dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa ilahay u dhasho iyo quruxdu aad ayaad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen muxubo iyo leyla oo marti igu ahaa barnaamijka s b s laanta afka soomaaliga oo aan kaga hadlaynay arrimaha ku saabsan iscadaynta oo aan uga jeedno maqaarka oo layska fiiqo aad baad u mahadsan tihiin muxubo iyo leyla
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.